Shirkadda Mandeq Group ayaa soo gabagabaysay dhisme laami jidka sodonka ee galbeedka magaalada Boosaaso gobolka Bari. Dhismaha wadadan ayaa waxaa dhismaheeda iska kaashaday shirkadda Mandeq Group iyo dowlad goboleedka Puntland. Injineer Cabdiqaaliq Maxamuud oo ka socda shirkadda Mandeq Group ayaa ka waramaya dhismaha wadada laamiga ah.
maanta waxaa gabagabaynaynaa meel gabagabaa noo maraya ee jidkii soddonka galbeedka ee magaalada ee boosaaso jidku baldhic ahaan wuxuu dhan yahay siddeed mitir dherer ahaanna waa laba kilomitir jidku ma- maadaama uu ku yaallo meel biyamareena waxa labada dhinacba eh, laga geliyey eh, derbi shubah kaasoo ka hortegaya biyihii eh, waddada eh, siibaj ahaan kusoo geli lahaa ama ogolaan lahaa inay waddadu furfurmato Eh, waddada iyadoo laga taxadarayo dhinac kasta iyadoo laga taxadarayo dhisayn ahaan iyadoo laga taxadarayo eh, qaab kasta ay tahay daamurkeeda waxay noqotay in labada dhinacba laga geliyo shub Eh, jidkan oo aan kiisoo kale horay boosa looga dhisin Eh, jidkan wuxuu ka qayb qaadanayaa eh, bilicda magaalada amniga sidoo kale wuxuu yaraynayaa sawaaxankii ama jaamkii ka jiray magaalada Eh, intaa waxaa sii dheer jidakan oo daamurkiisa si fiican oo tay ahaan looga shaqeeyey qaab kastoo ay noqon lahaydna loo mix dhisaankiisa hadday ahaan lahayd hadday wax walba ahaan lahayd loo qaabeeyey Een, wuxuu jidakan maanta insha allah nagu soo gabagaboobayaa si ay ku dheehan tahay dardar saa uga barateen kambaniga mandeeq ee, mar walba wuxuu diyaar leeyahay waxqabad taya leh waan hadal ka soo noqon tanna insha allah waxaan rajaynaynaa inay sidii oo kale noqoto Qaar ka mid ah bulshada magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadadan.
Een, waxaan aada ugu mahad celinaynaa maandiiq group ee, waddo fiican bay noo dhistay Een, hadda qeybteeda kale oo halkan aan soo maray waa waddo aada u fiican weeye waa waddo ballaaran oo tayo leh Ee, aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadda Ma- maandiiq group Een, iyo shaqaalaheedaba iyo injineeradeeda waddo qurux badan oo aad iyo aad aad ugu yaaqaysay marka aad socotid aad safarka ku raaxaysanaysid dowladda iyo madaxweynaha puntland waxay noo hirgelisay waddadan jidkan soddonka oo aan aada uga raysanay aada uga raysanay si aad iyo aad ah rafkii faraha badnaay aan ku qabnay magaalada Ee, hawsha halkaa kasii wadaan leenahay waa bogaadinaynaa guuliyo goobnida hadda awal rafkaasaan mari jiray haddana meeshaan laamigaan mari hayna waa waa ujeedaan madaxweynaha puntland waxaan leenahay shantaa sano hore waxqabadkeedii waa ujeednaa Ee, waxqabad cusub baan kaa rajaynaynaa sanadka shanta sano soo socda iyo magaalada anaabiyada noogu sii bedeysid Ee, magaalada wadooyin yeelata insha allah farxad baan u rajaynayaa reer boosaasood anigoo yaa magacaayo cabdiraxmaan salebaan maxamuud oo degan meeshan laamigan mashruucan laga hirgeliyey maadaama aanu suuqa ka fognahay dee caqabado jira aawadood macna yacni markaanu dhoweeye dalbanno yacni suuqa ka dalbanno waxaa la oran jiray een, waa idinku xaafada fog baatiin lacagta waa nalaku qaadi jiray saddex doolar iyo bar afar doolar shan doolar baana ka qaadi jiray oo sababtu tahay waxaa la yihi xaafadiinu laamiga ka fog yihiin macnaha dhaq- dhan dhaqaale dartood shirkadda mandeeq oo laamiga dhistay waan u mahad celinayna alxamdulillah rabbi alcaalamiin shirkad waxaan leenahay dee laamiyan iyo kuwo kasii qurba inaan noo dhistaan siduu xaafadaha iyagu suuqu yeeshaan een, macnaha laamigan isku xidha meelka isku xidha macnaha annagana dhan dhaqaalo oo haddaan doono meherado ama ganacsiyo ka furano goobtan Een, dee wallahi mm, farxaddeeda lama soo koobi karo dee anuu xaafadaydii laami leysara suuqii laba daqiiqa tegi karaa Dhismaha wadadan laamiga ah ayaa muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka isaga kala gudba xaafadaha magaalada Boosaaso.